konton iyo sideed sana ka hor lix iyo labaatankii juun waxay ahayd markii ugu horreysay oo carrada soomaaliya laga taaga calanka buluugga ah oo dhexda ku laqda digta shanta gees leh xalay saqdii dhaha munaasabad lagu xusay lix iyo labaatanka juun ayaa ka dhacday aqalka dowladda hoose xamar waxaana goobjoog ka ahaa madaxda dowladda soomaaliya iyo bulsho badan oo lagu casuumay munaasabadda caruur roore iyo ciidanka qalabka sida ayaa goobjoog ka ahaa waxaa la qaadaya heesta calanka waxaa loo wada istaagay sara u qaadista heesta calanka iyadoo la khusuusanayo markii ugu horreysay ee lix iyo labaatankii juun laga taagay bartamaha magaalada hargeysa ee beerta xurriyadda labiyo tobankii saqdi dhaxa ayay dadku ku gaareen munaasabadda iyagoo aan ka muuqan daal iyo dhafar midkoodna waxaad mooddaa habeenku inuu yaraa kana duwanaa habeennadii kale hawada muqdisho mar qura waxaa laga dareemay iftiinka buloleed qof loo ridayey taasoo loogu dabaaldegayo habeenka weyn ee bilowga toddobaadka xurriyadda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu hambaliyeeyey habeenka weyn ee calanka soomaaliya laga taagay beerta xurriyadda ee bartamaha hargeysa dhammaan ummadda soomaaliyeed munaasabadan dabaaldega ah lix iyo labaatankii juun oo ah konton iyo sideed guuradii ka soo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka soomaaliya laga taagay dhul soomaaliyeed oo xora meeshaas meeshaasna waxay ahayd beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo soomaaliya meel walba u joogana farxaddii iyo qiiradii iyo soomaalinimadii iyo waddannimadii iyo reerreyntii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhiga ahayd ee fawsiya halkan ka sheegtay uu tiriyey cabdullaahi suldaan timcadde oo mar alla markii laga hadlo xorriyad iyo calan iyo qaranimo marka laga hadlo tixdan qof walba oo soomaaliya ah uu wax ka yidhaahdo taasoo ahayd sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib ka nasaar waxay ahayd tix ka turjumaysa dareenka shacabka soomaaliyeed oo mar walbaba iyo wakhti kasta ay joogaan gumaysi nacaybka ama diidan gumaysi madaxweyne farmaajo ayaa maanta ubax dhigay taalada dowljidka daahsoone muqdisho halkaasoo goobjoog ay ka ahaayeen boqolaal dadweyne ah iyo siyaasiyiin goobta yimid waa maalintii lix iyo labaatankii juune ee ka soo wareegtay konton iyo siddeed sano ka soo wareegtay sanad guuradii aan kaga xorownay gumaysigii ingiriiska waa maalintii dadka somalilan ama dadkeenna waqooyi ay heryada gumaysiga iska tuureen waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah alxamdulilah maanta waxaan joognaa konton iyo siddeed sano kadib waxaan taagannahay meel aan dib ugu eegi karno oo taariikhdeenna aan dib uu fiirin karno oo aan wax badan ka baran karno waxa ay tahay xorriyadda waxa ay tahay midnimada waxa ay tahay qarannimada soomaaliyeed kulligeen haddaan nahay soomaali meel kasta aan joognana waxaa naga saaran waajibaad gaar ahaan annaga wuxuu naga saaran yahay waajibaad sidii aan ummadda naga dambaysa jiilka naga dambeeya aan uga tegi lahayn taariikh
lix iyo labaatanka juun ah bilowga maalmaha xorriyadda soomaaliya waxay ku soo beegmaysaa xilli maamulka somalilan weli uu raadinayo madax bannaani u ka helo soomaali weyn inteeda kale lix iyo labaatanka juun toddoba iyo labaatanka juun iyo kowda luuliyo waa maalmaha xorriyadda soomaaliya iyadoo gumaysigii faransiiska dowladda jabuutila xorriyadday ka qaadatay toddoba iyo labaatankii juun sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii cabdulqaadir okey v o a muqdisho